dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku amartay hay-adaha caalamiga ee mashaariicda horumarineed ka fulinaya gudaha dalka kuwaas oo fadhigoodu yahay dalka dibadiisa iyo wadanka kenya in xarumahooda ay usoo raraan magaalada muqdisho kana howlgalaan gudaha dalka si ay ula shaqeeyaan dowlada soomaaliya islamarkaana loola socdo waxqabadkooda wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan oo ka hadlay shir looga hadlayay sidii loola xisaabtami lahaa hay-adaha ayaa faray dhammaan hay-adaha caalamiga in sanadka cusub ay dhaqangeliyaan awaamiirta la faray kuna shaqeeyaan gudaha dalka ayna qortaan shaqaale soomaaliyeed canshuurtana ay bixiyaan isaga oo xusay in aysan la shaqayn doonin hay-adaha xarumahooda aan ahayn gudaha dalka
inaan u sheegno in dowladda soomaaliya ay rabto hay-adaha caalamiga ah internationalka ee ka shaqeeya mashaariicda soomaaliya inay soomaaliya joogaan waddan degan yihiin shaqaale soomaaliya qortaan cashuur bixiyaan xarumahoodan waddanka hado wakhtigii nairobi la joogi jiray ama wadamo kale la joogi jiray soomaaliya loo imaan jiray maalin shaqo maalina ama laba maalmood ah meelaha la soo malmeli waa dhammaatay waxaan siinay ilaa saddex bisha inta sanadka inta ka hartay inay ku soo guuraan dhammaantood hay-addii janawari kowdeeda bannaanka joogta weli xafiisyadeeda waddanka kale ku yaalin saasoo kale maalmaalin waddanka soo gaarta dowladda soomaaliya lama shaqayn doonto waxaan idiin sheegaynaa hay-addii soomaaliya ka shaqaysa internationala oo soomaaliya barnaamijyo soomaaliya fulisa inay waddanka degan tahay xarun ku leedahay cashuur bixinayso shaqaalo soomaaliyana qorato dadka soomaaliyeedna si lacagta ugu soo qaadeen ugu talagaleen ay ugu faa'iideeyaan waxaan kaloo u sheegnay in waxyaalaha ay qabanaya waddanka qabanaya la soo socodsiiyaan hay-adaha dowladda ay la shaqeeyaan inana hay-ad n g o madax bannaan oo suuqa waxayrad magaalada ka samaysa enjin laakiin ay la shaqayso hay-adaha kala duwan ee dowladda wasaaradaha dowlad goboleedyada ilaa heer degmo heer tuulo meel allaale meesha jooga inay mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda la shaqeeyaan ay mashaariic la fulayaan si ay u dhisanto awoodda iyo kabasitiga hay-adaha kala duwan injineer axmed maxamed muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa ku tilmaamay tallaabo wanaagsan in lala xisaabtamo hay-adaha mashaariicda kala duwan ka fulinaya dalka dhaqdhaqaaqyadoodana lala socdo tallaabadani waa tallaabo soo dhoweyn leh weliba weyn hay-adaha shisheeye haddii magac soomaaliyeed ay kusoo maxaafsadaan wax kasta ay kusoo qaadanayaan oo dalka in wax loo qabto ha ahaadaan hay-ado caalami ah ama kuwo aan caalami ahayn dhammaanba arrintu waxay tahay meeshii iyagoo ay soo abbaareen in ay siday tahay wax uga qabtaan koow haddii ay ahayd waxqabad oo ummadda gargaar loo fidinayo humanitarian dhibaatooyinka gaaray kasoo kabashadooda haddii ay tahay horumarin kuwa ka shaqeeya kuwa sameeya capacity building waxa faqalaad lagu yaqaano ama tayeynta hay-adaha dawliga dhammaantood magacay ku yimaadaan iyo maamuuska ku yimaadaanba in ay isa soo xaadiriyeen dalka yimaadaan shuruucda dalka u deganna sida ay tilmaamayso asay tahay u fuliyaan lana falgalaan ayaa muhiima aad iyo aad baa loo baahan yahay maahane waxaa loo baahnaa waqtigii aan xataa ku-meelgaarka laga bixin in lala xisaabtamo sidoo kale warsan xasan xagar oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in tani ay sahlayso in la helo xog dhammaystiran oo ku aadan dhaqaalaha lagu soo qaado magaca soomaaliya iyo halka lagu bixiyo oo inta badan la lunsado
waxaan u arkaa tallaabadii ay qaaday dowladdu inay tahay tallaabo aad iyo aad u wanaagsan tii loo baahnaa mar hore in la qaado oo loo qaado hay-adaha annaga dalkayagu wuxuu burbursan yahay labaa soddon sano soddonkaas sana hay-ado baa deeq xoola nagu cunaayay waxaynana dhahayeen waxaan u shaqaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan wax u qabanaa ummadda soomaaliyeed mana jirin dan loo hayo ummadda soomaaliyeed marka waxaa garan kartaan lacagta nolo kusoo qaataa waa malyuumaad malyuumaad malyuumaad malyuumaadka ma guryaa laga dhisay ma hay-adaa laga dhisay ma dekadaa laga dhisay maxaa loogu qabtay dalka soomaaliya waxba looguma qaban dadka soomaaliyeedna wax looguma qaban waxaa lagu kala goosan jiray janeeba iyo nairobi iyo meelaha kaleoo la midka xildhibaan cabdi bare jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa ee soomaaliya ayaa v o a ugu waramay go-aanka dowladda iyo sida uu u arko horta sideeda waxa weeye waa muhiim in dowladdu ogaato dalka waxa soo gela iyo waxa ka baxayo waxaan maanta rabaa inaan qof kasta u sheego haddii hay-adahanu yimaadaan horta cid la xisaabtamaysa hayadaha ma jirto cid canshuur ka qaadtoo xalana u tagtaa ma jirto madaxweynaha qaranka soomaaliyeed baan xalana suu doon u geli karin oo aan aadi karin oo sida doonta loo maamushaa wax allaale wixii la rabaa laga rartaa marka hay-adahan hadda hadday yimaadaanna xalanay degayaano cid la xisaabtamaysa male marka anagu in badan baanu ka hadalnay xilligii baarlamaanka wax badan baan ka hadalnay in hay-adaha la xisaabiyo la tira koobo dalka iska soo gelahaya dowladdu waa inay u soo jeensataa dalka amnigiisii iyo horumartii waana u jeensataa dowladdu hadday awood u leedahay kuwa xalano jooga oo horey u joogay oo maaragtay dhex degan kuwa eerboorka geesaha ka degan kuwaa hadday tira koobkoodas oo awood ay canshuurta uga qaada ay leedahay oo awood ay ku kontaroolo dhaqdhaqaaqooda ay ku kontaroolka ay leedahay kuwa kale inay u yeerto saa ugu kontaroolshaa fiican laakiin xalanaha ma tegi karo ma kontarooli karo kuwii kaleetana waa u yeerhayaa wax suuragala ma noqonayso abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa dhankeeda soo dhaweysay qorshaha lagula xisaabtamayo hay-adaha caalamiga ee dalka ka shaqeynaya hay-aduhu waa waxa kaliya soomaaliya ragaadiyey muddadii burburka kasoo bilow ilaa hadda dhibaato adag bay nagu hayaan waayo waxaan ogsoonahay xitaa shirarka dibadaha lagu qabanayo inuu ku baxo qarash aada u fara badan oo aan la ogolayn dalkeena in lagu qabto oo ay yidhaahdaan diyaaradaha lagu tigidhaa lagu jaray hoteellaa lagu seexday say rabaana ay ka yeelaan waxaan dhihi lahaa annaga tillaabadaas waa soo dhaweynaynaa aad baanan ugu faraxsannahay shaqada ay dowladdu wado hadday ahaan lahayd tirakoobka hay-adaha ajanabiga ah ama la xisaabtamaysa ajanabiga dalkeena jooga sababtoo ay tahay waxaa jira dhallinyaro soomaaliyeed oo hooyadood ay dhibaato kusoo korisay oo ay wax ku bartay oo dalkii markay shaqo ka waayeen mooral xumo badaha ku daatay ama xabsiyada ka buuxa dhallinyaradaas haday shaqo u abuurto la-ana hay-aduhu hadday dalka yimaadaan shaqa abuura meeshaa kasoo baxaaya xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa go-aamisay dhowaan in tirakoob rasmi ah lagu sameeyo dadka ajaanibta ah ee kusoo qulqulaya gudaha dalka si loola socdo dhaqdhaqaaqyada ay ka sameynayaan dalka iyada oo la waafajinayo hanaanka qaxootiga iyo socdaalka ee u yaala dunida saynab abuukar maxamed v o a muqdisho